جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada saaka hadduu alle idmo aan idinkugu haynana waxaa ka mida in ka badan boqol ruux oo muslimiinta falastiinna ayaa ku shahiiday duqeyn cadowtooye oo saaka yuhuudda ay ka geysatay magaalada khaza sargaal iyo askar murtadiinna ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo gedo dowladda riddada turkiga ayaa shaacisay inay waddo qorshe kooxda riddada ay qaadashada badda soomaaliya uga saxiixaysa dowladda xabashida itoobiya wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowlad diiniya u soo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas kulamo lala yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada qeybna ka ah xamlada dacwiga ah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose jubbada dhexe iyo shabeellada hoose
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan in ka badan boqol ruux oo muslimiinta falastiinna ayaa ku shahiiday duqeyn cadowtooye oo saaka sahyooniyadda yuhuudda ay ka geysatay magaalada khaza wararkii ugu dambeeyey ee duqeyntaasi waxaan goordhow ka wareysanay walaalkeen maxamuud sheekh axmed toyshow maxamuud jazaaka allahu kheyran walaalka abu xasaan bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax sibti ah taariikhna ay ku beegan tahay lixda bisha safar sanada kun afar boqol afartan iyo lixda hijri aroornimadii hore saaka xilligii dugsiyada salaada subax waxay sahyuuniyadda yuhuudda duqeyn wuxuushnimo ay ka geysatay magaalada khaza ee muslimiinta falastiin waxayna sahyuuniyadda yuhuudda si gaara u beegsatay goob madarasa oo ku taala bartamaha magaalada khaza goobtaasi ay ku sugnaayeen kumanaan ruux muslimiinta khaza ku nool ah kuwaasi oo halkaas isugu yimid si ay uga badbaadaan duqeymaha wuxuushnimada yuhuuddu sidii joogtada uga geysatay magaalada khaza xilliga duqeynta yuhuud ay geysanaysay dadka muslimiinta halkaasi ku sugnaa waxay dukanayeen salaadii subax iyagoo salaada ku jira ayay yuhuudda gantaalo degdega halkaasi ku dhufatay taasi oo sababtay shuhaadada dad aada u fara badan oo ka mid ah muslimiinta falastiin ilaa iminka warbaahinadu waxay xaqiijinayaan in shuhaadadu ay ka badan tahay boqol ruux tiro kalena ay ku dhaawacmeen waxaan dadka halkaasi ku shahiiday iyo kuwa ku dhaawacmay ay u badnaayeen caruur iyo dad waayeel ah oo salaada subax halkaasi ku dukanaya goobtuna goob madarase ah oo dadka kasoo barakacay xaafadaha kala duwan khaza ay isugu yimaadeen warbaahinada ayaa soo bandhigaya dadkii muslimiinta ee salaada subax halkaasi ku dukanaya oo hilbahooda gogo-ay lana garalaya qaab loo kala sooca iyo sidoo kale qaab loo ururiya أفضل منذ بداية هذه المجزرة تحاول جمع جثامين الشهداء لكنهم لا يستطيعون العدد كبير جدا كبير ك... كبير جدا لا يمكن احصائه بشكل اولي لا يمكن وصفه نتحدث عن جريمه كبيره واباده جماعيه بحق المواطنين وبحق النازحين في داخل مدرسه التابعين وهذه الحصيله كرقم اولي المئة شهيد لكنها العدد اكبر بكثير الاشلاء ممزقه في كل مكان في كل زاويه من زوايا هذه المدرسه وكما تعلم محمد ان المدارس مكتظه بالنازحين و xasuuqan saaka sahyuunida yuhuudda ay ka geysatay magaalada khaza waxaa uu imaanayaa xili ay sii kordhayaan xasuuqyada joogtada yuhuudda ay ka geysanaysa magaalada khaza iyadoona adduunyadoo idil indhaha keliya ay ka eeganayaan xasuuqa wuxuushnimo ee ku socda walaalahayna muslimiinta falastiin waxaana xasuuqan usii dheer gaajada daran ee haysa muslimiinta falastiin gaar ahaan magaalada khaza oo haweenkii iyo caruurtii ay halkaasi gaajo uga dhimanayaan halka qaar kalena ay ku shahiidayaan duqeymaha sahyuuniyadda yuhuudda waxyaabaha layaabka waxaa ka mid ah in dowladaha carabta ee ku hareeraysan dhulka muslimiinta falastiin ay gebi ahaanba dadka shacabka muslimiinta u diideen inay u gurmadaan walaalahooda falastiin ee xasuuqa baan ay ku haysa sahyuuniyadda yuhuudda maalmo ka hor ganacsada u dhashay imaaraadka carabta ayaa waxa uu soo bandhigay sawir isaga iyo laba canug oo yaryar oo da-du ay ka yar tahay toban jir labadaasi canug waa yuhuud waa wuxuu leeyahay labadaa cunug oo yuhuudda ah aabbahood oo askari yuhuud ahaa waxay muslimiinta falastiin ku dileen ee, dagaalka ka soconaya gudaha magaalada khaza wuxuuna leeyahay labadan cunug oo yuhuudda ah inta noloshooda ka dhiman aniga ayaa noloshooda kafaalo qaaday aniga ayaa korinaya halka malaayiin ruux caruur muslimiin falastiin ah ay gaajo ugu dhimanayaan gudaha magaalada khaza waxaan allah subxana wa tacaala weydiisanaynaa in walaalaheena muslimiinta falastiin ee khaza uu siiya gumad deg deg ah kana siiya meel aysan ka filayn inta ka shiidna allah subxana wa tacaala shahaado uu ka aqbala inta ka dhaawacantayna allah subxana wa tacaala u booga dhayo si deg deg ahne muslimiinta khaza allah uu u tuso himaarta dhiigga ay hurayaan iyo halganka adag ee ay kula jiraan sahyuuniyadda yuhuudda wajihaadakum allah aad buu u mahadsan yahay towshow sargaal iyo askar murtadiinna ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka banaadir iyo gado banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo isugu jira sirdoon iyo boolis militaro kuwaas oo ku sugnaa isgoyska ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho qaraxaasi waxaa ku dhintay hal askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka sirdoonka ridada kaasoo lagu magacaabi jiray mahad cabdulle waxaana ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada boolis militaro gado howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen saldhigga booliska degmada beled xaawo ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa qaraxaasi waxaa ku dhintay sargaal ka tirsanaa booliska ridada kaasoo lagu magacaabi jiray biley huufood murtadkan ayaana horey u soo noqday guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka ridada ee degmada beled xaawo waxaa sidoo kale qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah oo mid ka mid ah magaciisa lagu soo koobay deeq waxaana murtadkaasi soo gaaray dhaawac garaab ah dowladda ridada turkiga ayaa shaacisay inay waddo qorshe kooxda ridada ee qaadashada badda soomaaliya ugu saxiixaysa dowladda xabashida itoobiya faahfaahinta warbixintan xaaris cabdulqaadir ayaa inoo haya wararka laga helayo turkiga ayaa sheegaya in dowladda dalkaas ay qorsheynayso olole maalmaha soo socda lagu saxiixayo in etoobiya ay wax ka yeelato badda soomaaliya qorshahan ayaa waxaa magaalada istanbul kaga dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda turkiga ninka lagu magacaabo hakan fidan oo halkaas kulan kula yeeshay dhiiggiisa dowladda etoobiya mas-uulkan ka tirsan dowladda turkiga ayaa sheegay in dalkaas uu toddobaadka soo socda ka furmi doono wareeggii labaad ee wadahadalka ay kooxda ridada soomaaliya ku doonayso in ay badda ugu ogolaato dowladda xabashada etoobiya balse mar ay isku dayday in ay isku muujiso in aysan raalli ka ahayn qaadashada etoobiya ee biyaha soomaaliya walow ay goor dambe caddaysay in haddii uu dhaco is-afgarad iyaga etoobiya ay bixinayaan badda iyo kheyraadkeeda wasiirka arrimaha dibadda dowladda turkiga ayaa sheegay inuu dhow yahay heshiis ay kooxda ridada etoobiya ka gaaraan qadiyadda ah in etoobiya la siiyo badda ay soomaaliya leedahay turkiga ayaa dhankiisa taageeray in etoobiya ay hesho qayb biyaha soomaaliya ee badda ka mid ah arrinkan ayaa meesha ka saaraya sheegashooyinka madaxda murtadiinta ah in ay ku dareen yihiin shacabka dulmidiidka iyagoon heshiisyada ay dalka ku xaraashaan marba u hubiya magacyo been abuur ah balse allah ayaa qorshaashaasi fashiliyey islamarkaana tusay ummadda xaqiiqada dhagarahaas lagu iibinayo kheyraadka muslimiinta hoggaanka mujaahidiinta bariga afrika oo isagu kol hore bala socday qadiyadan iyo xaqiiqada ku hosduugan ayaa ku celceliyey in damaca madaxda murtadiinta xabashida iyo turkiga uu mid yahay dhammaantoodna ay doonayaan inay xaraash ku kala qaataan badda soomaaliya iyo kheyraadka ku jira waad mahadsan tahay xaarif wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowlad diiniya u soo gebagabaysay ciidamada xisbada ah ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya yaasir maxamed munaasabadani ayaa ahayd mid dowro loogu soo xirayey ciidanka xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa dowro saddex bilood socotay looguna magacdaray saxaabigii weynaa ee mucaad ibnu jabal radiallahu canhu lagu soo xiray ciidanka xisbada ee wilaayada hiiraan dowladani ayay ciidanka xisbada ee degmooyinka iyo deegaanada hiiraan ku qaateen culuum kala duwan sida xifdinta iyo tasxiixa qur-aanka kariimka axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam caqiidada fiqiga luqadda carabiga iyo naxwaheeda iyo luqadda soomaaliga iyo xisaabta ugu horreyntii waxaa munaasabadda ka hadlay mudiirka dowladda mucaad ibnu jabal ee xisbada hiiraan isagoona faahfaahin ka bixiyey maraaxiisha dowladdu soo martay dowrada magaceeda sida walaalaha hole u sheegayna mucaad ibnu jabal ilxisba ilhiiraani muddadeeda waxay ahayd waa saddex bilood waxay bilaabatay bishii dulqacda ayay bilaabatay awalkeeda waxayna maanta ay tahay maarday safar ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaan ku mahadinaynaa kitaabada mase duruusta dowradaas muddada intaas leeg lagu qaatay waa toban iyo laba dersi uu kow ka yahay qur-aanka kariimka maca tafsiiri dersiga labaad wuxuu ahaa axaadiid cumdat alaxkaam درسك أفراد هو سيرة النبوية روضة الأنوار درسك شناد وهو أبي شجاع حق فقه حق عقيدة وها لغا قاتي سلم الأصول ورقا كرة كيف ديان دمانتيس آه، درسك تدباد وهو أها تحفة الأطفال وأسجن كرة لغا حفظيي وكتابك سديدات وهو أها قواعد الفقه لناصر السعدي أسجن كرة لغا حفظيي رقا ولا لها كتابك سقالد وهو أها البيقونية oo asagana kor laga xifdiyey kitaabka todobanaad wuxuu ahaa juruumiya xagga naxwada kitaabka toban iyo koowaad dersiga wuxuu ahaa riyaadaad wasoomaaliya oo xagga xisaabtii iyo soomaaligii in maarday laga dhismo iyadana maarday way ku jirtay Eh, waxaa ugu dambeeya riyaadat lisaan oo asagana maarday kitaab la yidhaahda walaalaha ragga way qaateen waana xifdiyeen gabagabadii waxaa goobta munaasabadda ka hadlay nabadoon cali abu caaisha oo ah afhayeenka golaha nuqbada wilaayada hiiraan iyo nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool oo ah naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada hiiraan iyagoona dardaaranno qayim ah u jeediyey ciidanka xisbada ee loo soo gebagabeeyey dowladda mucaad ibnu jabal xisba waa al amru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar mas-uuliyad adag ayaa saaran waa tiirkii jihaadka maanta runtii dadka imaanaya oo magaalooyinka imaanaya ee ka soo hoos baxay ama u soo dacwo tegay shareecada islaamka kana yimid magaalooyinka waaweyn oo ay riddadu haysato waxaa la rabaa wax ay ka sheekeeyaan oo aan ku kala bedelanahay annagee nimankaas ayagaa waxaa la rabaa in ay ka arkaan meeshaan waxaana arrintaas u xil saaran xisbada ayaa u xil saaran xisbooy yaanay xujo nugu noqonin aayadda qur-aanka ee suuratulbaqara ku jirta ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum yaanay xujo nugu noqonine ragga culummada ah ee maantana hor fadhiya ee saddexda bilood wax baranayay ilaahay dartiisna wax u baranayay waxaan leenahay shaqadiinna dadweynahaas muslimiinta ah ayay ku dhex jirtaa waxa dadka aad amraysaanne waa alamru bilmacruuf wanahyu canilmunkar cilmigeedana waa qaadateen waana xambaarteen ilaahay ha idin waafajiyo kuwa dadka kula tacaamula ee kula dhaqmana ilaahay ha idinka dhigo waxaan warkayga kusoo gabagabaysanaa marka ugu horraysa in ilaahay subxaanahu wa tacaala laga cabsado marka labaadna cadaaladda lagu dadaalo ummaddaasna loo khayr miiro dadkana noola ilaaliyo oo lasoo dhoweeyo kulamo lala yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada qeybna ka ah xamlada dacwiga ah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka jubbada hoose jubbada dhexe iyo shabeellada hoose aan ku horumarna jubbada dhexe waxaa warbixintan inoo haya cusmaan axmed dhuubow waa qayb ka mid ah kulamada ku saabsan xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad oo si wanaagsan ugu faaftay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kulamada oo hereer kala duwan soo maray markaana waa doorkii xirfadleyda degmada jilib kuwaasoo iyagana lagala hadlay waxyaabaha ay xambaarsan tahay xamlada markii uu kulanka soo dhammaaday waxaa warbaahinta islaamiga ah ee landalus la hadlay qaar ka mid a xirfadleyda degmada jilib oo ka sheekeeyey waxyaabihii uu ku saabsanaa kulanka ee ay kala hadleen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo maamulka islaamiga ah ee degmada jilib anigoo ahay garaashleyda ka qaasaan degmada jilib waxaana loo qabtay dooro marka dooradaas waxay ka hadlaysay eh, salaada iyo munkaraadka marka waxyaala banaana laga wacyigeliyay daraagiska sida salaada inaan waqtiga ku tukan jamaacada daraagiska iskaga ilaalin leheyn sida ummaddeena horumar aan gaarsiin leheyn wixii xumaan oo dhan aan ugu tegi leheyn marka ilaahay khayraasii sida gaadiidleyda sida mooto- mootoleeda qolada bajaajta iyo mooto daxalwaleyda qoladaas dhan aan isugu jirnay marka waxay walaayada islaamiga ee degmada jilib ay noo qabteen dooro dooradaasoo aad iyo aad u qiimo badnayd reebaysay xumaanta nafaraysay wanaagga waxaa ilaahay mahadiis ah in dooradaasi ay ahayd dooro aad iyo aad u wanaagsan haddana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa wanaaggii nala faray kuwii ku dhaqma allah naga dhigo oo kabaanley ee degmada jilib waxaanu mahadsan wilaayatul jubbal wasdha ay noo soo xirtay duuro oo ay ka socoto awaamiirta inaan qaadano wax kasta oo ay bulshada dhibaysa inaan ka foorjignaano diyaaraan ahay waxaa ka mid ah daraagaysta wax muslimiinta ay dhibay bulshada ay oo ay ka foorjignaadaan inaan suulino diyaaraan ahay ee wilaayada islaamiga qeer alla hasiiyo waxaan rabnay inaan duurada mar kasta noo soo dhacliyo aad iyo aadaan u ba- u baahannahay wixii macsi iyo munkaraad iyo waxaas muqaadiraad ah in laiska ilaaliyo qofka oo walaalkaagana haddaad aragtid xumaan ku socda inaa waanisid kadib waxaa weli degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ka soconaya kulamada goonigooniga ah ee lala yeelanayo bulshada qeybaheeda kala duwan kuwaasoo salka ku haya xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad iyadoona sidoo kale ay jiraan muxaadaraad iyo nadwooyin ka dhici doono masaajidda waaweyn ee degmooyinka wilaayada dhanka wilaayada shabeellada hoosena waxaa warbixintan inooga diyaariyey bashiir muxiidiin abu ayman xirafka ama farsamada iyo adeegsiga aaladaha muhiimka ah waxay bulshada ugu jiraan martaba aad u saraysa islamarkaana la siiyaa mudnaan gaar ah bulshadii allah uga cabsata aaladaha ay ku shaqaystaan sida gaadiidka dawaarka ama harqaanka timajaraha tumaalka iyo qeybaha kale ee xirfadaha bulsho waanada wuxuu allah u qoondeeyey kuwa mu'miniinta ah isaga oo ka duulaya arrinkaasi maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose islamarkaana ambaqaadaya xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxa uu xamlada wacyigelinta u gaarsiiyey gaadiidleyda iyo qeybaha kale ee ku shaqaysta xirfadaha ee ku dhaqan deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose kulamo ayaa siyaabo kala duwan loola qaatay xirfadleyda oo ay ku jiraan ragga gaadiidka ku shaqaysta ugu horeyna gaadiidleyda ayaa lagala hadlay qodob badan soo socda in aan lagu qaadi karin dumarka mootooyinka labalugooleyda ah qodobka labaad gaadiidleyda waa inayaan qaadin agmarin ka agbixin ayay u dhowaanin labaiyo tobankii qodob soo lama yaqaano qodobka saddexaad darawalinta waxaa ka mamnuuc ah isticmaalka ayrfoonka iyaga oo kaxaynaya gaadiidka qodobka afaraad inay ka fogaadaan khalwada ikhtilaadka ragga iyo dumarka qodobka shanaad inay ilaaliyaan weeye salaadaha xilliga lagu jiro safarka dhankooda markii nasiibkii ay ku lahaayeen iyo qodobadii iyaga quseeye loo soo gudbiyey gaadileyda ayay la hadleen idaacadda islaamiga andalus waxay ka warbixeen siday u arkaan qodobadii loo soo bandhigay iyagoona sheegay dhaqangelinta qodobadaasi tan ugu horeysa haddii aan nahay gaadileyda waxaa nagala mamnuucay oo alla uu naga mamnuucay oo xarakadan ay naga mamnuucday inaanan qalwo aan la samayn haddii aan nahay gaadileyda tan kale labaad waxaa nagala mamnuucay in aan dumar lagu qaadin mootada tan kale saddexaad waxaa nagala mamnuucay sida muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan inaan lagu qaadin dhammaan awaamirtaas oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayna soo gaarsiid waan u hogaansamaynaa horena waan u hogaansamayna haddana waan u hogaansamayna insha allah biidnillahi baarik waxaa kaloo xamlada nagula sheegay inaan salaadaha ilaalino taasoo ayadana adduunyadana akhradana wana anfacaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay culimmadii aqoon-yahanadii dacwada gobolka kan degmada kulli waxaan leenahay jasaakum allahu khayran waan ku qanacsannahay arrinta inoo keeneen aad iyo aad weliba si ami ah si boqolkiiba boqol sidoo kale xirfadleyda ku shaqaysata harqaanka iyo timajaraha ayaa iyaguna kulamo sidaas la mid ah lala yeeshay waxaana loo jeediyey kelimaad ayna qaateen duruus sidoo kale loo yeeriyey qodobo kala duwan oo laga mamnuucay kuwaas oo ay shareecadu mamnuucday halka kuwa kalena la faray oo ay shareecadu fartay dadka muslimiinta ah islamarkaana iyaga majaalkooda quseeyo harqaanleyda waxaa laga rabaa in ay u toolaan dharka si waafaqsan shareecada islaamka ka ragga iyo midka dumarkaba timajarayaasha waa saddex qodob marka koowaad waa inay u jaraan timaha si waafaqsan shareecada islaamka inay ilaaliyaan nadaafadda qalabka timaha lagu jaro waana lagu kontarooli doonaa insha allahu tacaala qodobka saddexaad in ay kala duwaan qalabka loogu jaro dadka madaxa ka xanuunsan iyo kuwa kale weli waxaa si habsamilay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uga socda xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taas oo guud ahaan qaybaha bulshada miyi iyo magaalaba ay si weyn ugada faa'iidaysanayaan dhanka shabeellada hoose oo kulamada xamladaas ay ka dhaceenna waxaa inoo hayay casaam carafaat kulankan ballaaranna u dhexeeyey wilaayada islaamiga shabeellada hoose iyo bulshada ku dhaqan degmada janaale iyo deegaanada hoos yimaada ayaa looga hadlayey xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ay ku dhawaaqday wilaayada kaas ay la yeelatay ugaasyada nabadoonnada ganacsatada gaadileyda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mida bulshada ku dhaqan degmada jannaale iyo deegaanada hoos yimaada ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga iyagoona soo dhoweeyey xamlada ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta al-shabaab degmada jannaale waaye gaar ahaan beesha buslida uudana la dhahaa maanta waxaana soo gaartay xamladii oo maarata xambaarsaneed ayaana soo gaartay waxaana kasoo qayb galay bulshada noocyadeeda kala duwan ma garat waxa waaye haweenka ganacsatada odayaasha dhaqanka ilaahay kuumada raadee iyo dhalinyarada adiga gaadiidleyda wax ka maqan male qodob kasta oo ciddii u taabanayay goobjoogay ahaayeen maaragtay beesha buslid waxyaabaha waxaa kamid ah muqaadaraadka gaadiidka oo ragga iyo dumarka lakala saaro ilaahay kuumada raadee daawada dhacday adiga wax lasoo koobi kara malaa qodobada aad ayay u badan yihiin aad iyo aad ayna dadka ugu qanceen waa wax waxtar u leh bulshada maaragtay muslimiinta ah oo ku nool maaragtay buslida u maanta xamladana soo gaartay irshaadul umma ilaa sabiil arashaad annaga nabadoomanka oo tuulada busley daawud oo degan degmada janaale lagu xukumahaynahay dadka ka faa'iidaystay dad la keenin meeshaas malaha qof walbo nadaamkiisii odayaashii jabdhihii hooyooyinkii waxma ka maqneen sarkaalaydii farmashiileydii takhaatiriintii dhammaantooda waa loo wacay maasha allah wixii oo islaamka dhibaayay oo adaga gaalada khiyaanada ay soo maleedeysay dhammaanana noo sheegay sida moobelinta oo waaweyn sida oo kaniinooyinka dhaceen raashin meel walba raashinkii dhacay iyo wixii oo meelahaas ay khuseen oo walaayada dhibkeeda ay tahay waa kadii mukaadaraadkii wax alla wixii shareecada ay ogoleen waana nooga digay haddana odayaasha gusley dowladan nahayna waa qaadanay deegaanka awaamiir maada noo keenay oo xarakada ka imaatay awaamiirtii waa qaadanay wixii faxsha ah oo meesha degmada janaale ma aragtay ayna fartay awaamiirtii wixii munkar ah wixii oo faxsha ah jeegada surwaalka iyo iyo oo karishtaanka qaato gabdhaha goonada wixii kulle muqaadaraada daawada dhacday dhibaatadii meesha ay ka taagan tahay oo faxshiga anaka qalbiga aan qanacayni maanta waa lagana dhiisiya deegaanka waa la sahay awaamiirtaasna waa qaadan haddana waxaan diyaar u nahay in anaga gaarsano dadweynaha ka nool deegaanka beesha hanti wadaag waxyaalo badan oo lasoo mamnuucay oo dhaqanka islaamka maaragtay dhaawacaya badan bay noo soo gudbiyeen waana ka qaadanay waxaa ka mid ah sida maaragtay daawada dhacday sida nimanka ragga oo nidaamka gaalada u jaranaya iyo dharka qaabdaran ragga qaadanaya iyo daawooyinka dhacay ilaa iyo ba- iyo bacda iyo marab jubaha oo kale intaasoo kale xamladan oo ka socota degmooyinka deegaanada wilaayada shabeellada hoose ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaystay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada aad buu u mahadsan yahay cazaam warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saako sabti a idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu